Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Xasan Cumar oo ay weheliyaan Agaasimaha Guud iyo howlwadeennada wasaaradda ayaa kulan la qaatay wafdi ka socday hay'adda FAO isla mar ahaantaana uu hogaaminayay madaxa qaybta kalluumeysiga kaas oo ay madax kale la socdeen. Shirkani ayaa diiradda lagu saaray qaybaha kala duwan ee horumarinta kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga. Markii uu shirku soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ee Jubbaland Cabdulaahi Cali Faarax isagoona faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii shirka ka soo baxay.
halkan waxaan rabaa inaan ku bixiyo warbixin ku saabsan kulan maanta aan la qaadanay wafdi ka socotay hay-adda faw uu hogaaminayay madaxa hay-adda faw qaybta kalluumeysiga iyo iyo madax kaloo la socotay shirka waxaa gudoominayay wasiirka wasaaradda mudane axmed xasan cumar aniga oo ku wehelinaya shirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda kulankaas oo looga diiradda lagu saaray qaybaha horumarinta kalluumeysiga dhaqaalaha buluugga ah iyo wasaaradda oo soo soo jeedisay presentation ku saabsan dhaqaalaha buluugga ah fursadaha jira ee lagu horumarin kara dhaqaalaha buluugga ah caqabadaha iyo tala soo jeedin waxaa kaloo dib loo fiiri dib eegis lagu sameeyey mashaariicda ay hay-adda faw la wada wasaaradda waxaa kaloo wasaaradda ay codsatay mashaariic cusub oo lagu horumarinayo sektorkan kalluumeysiga oo ah sektor ballaaran oo wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga waxay kamid tahay wasaaradaha lafdhabarka u ah bulshada soomaaliyeed waxayna kamid tahay wasaaradaha kheyraadka ama wax soo saarka kulankan ay madaxda wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga jubbaland la qaateen mas-uuliyiinta ka socday hay-adda faw ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa mashaariicda kala duwan ee wasaaradda kalluumeysiga ah ay la wado hay-adda faw iyo horumarinta kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga